cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii dowladda ku-meelgaar ka ahayd ahaana shakhsigii ciidamada itoobiya kusoo hogaamiyey magaalada muqdisho ayaa muujiyey walaaciisa la xiriira dardarta howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay inuu furimaha hore ee dagaalka aadayo islamarkaana loo baahan yahay in dhammaan siyaasiyiinta iyo xubnaha dowladda federaalka ay aadaan jiidaha hore ee dagaalka si niyadda loogu dhiso ciidamada dowladda federaalka ee ka firxanaya fagaaraha dagaalka wuxuu dhaliilay kaalinta wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka isagoo u soo jeediyey in looga baahan yahay inay abaabul weyn samayso howlaha qarankoo socda oon hakanaynin waxaa muhiima iyadana dagaalka lagaga xoreynaya dalka in loo midoobo in la wada aado waad ogtihiin madaxweyneheenii wuxuu joogaa magaalada cadale dalxiisu ma joogo dagaal buu u joogaa tuutuu libisan yahay waad aragtaan waxaan ku boorinayaa dhammaan in laga qayb galo waa u wada soconnaa cali maxamed geedi waa tegayaa aagaga la qaybshow mid mid fadhiisan doonaa loo kale hari maayo halkaasaad nagu soo booqan doontaan idinkuna in maaragtay saxaafadda qaranka iyo baraha bulshada aada loo abaabulo oo gaar ahaan wasaaradda warfaafinta aada gaarsiiso ra-iisul wasaare in hawshaas aada nala qabataan cadalawa idinku wada casuumaynaa iyo aagaga dagaalka oo ka shisheeya dowladda federaalka ee uu hoggaanka u hayo xasan garguurte ayaa iminka u muuqata mid xakameyn weysay dagaalada dardarta ku socda ay wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab keliyana isku soo uruurisay warbaahinta